barnaamijka dhallinyarada maanta halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo ka dhagaysataan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka o dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa kooda iyo barka duurnimo xilliga geeska afrika iyo lixda iyo barka aroornimo xilliga washington d c waa khamiis kow iyo labaatanka may sanadka laba kun iyo labaatan idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo saare cidlan
qodobada aanu dhagaystayaal idinku hayna idaacadda iyada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa ka mid a dhallinyaro iskood isku xilqaamay oo shaqo abuur u sameeya dhallinyarada aan shaqooyinka haysan ee magaalada laascaanood
run ahaantii dee halkan waanu ka shaqaynaa annagoo dhallinyaro fara badan ah waxaanu ahayn dhallinyaradii jaamacadaha dhiganaysay ee waxbarashada ku jirtay sidaa awgeed dhallinyaradan shaqo abuurka samaysay waxayna siisay boosas aanu ka shaqayno run ahaantii aanu aqoonna aanu u leenahay dhallinyaradan waxa ay dadka ku xiranayeen keliya aqoon iyo qofkan inuu garanayo waxaan waxaad kaloo dhegaysan doontaan dhallinyarada ku ganacsata suuqa boosaaso oo saameyn dhaqaale ku yeeshay cudurka covid sagaal iyo toban qasiidooyinkii ramadaanta ayaan ka maqnayn barnaamijka
maxamed nuux
ciyaarihii ayaan sidoo kale idin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
hogaamiyeyaasha wadamada ku yaala koonfurta qaaradda afrika ayaa kulan ay iskugu yimaadeen kaga wada xaajooday xaalado dhowra oo ay sheegeen inay kusoo siyaadeen gobolka kuwaasi oo ay ka mid yihiin xanuunka coronavirus iyo kooxo mintidiin islaamiyiin oo la sheegay inay kusoo xoogaysanayaan gobollo ka mida dalka mosambique kulankan oo ay iskugu yimaadeen madaxda wadamada sambiya botswana zimbabwe iyo mosambique ayaa qaatay muddo hal maalina waxaanu arbacadii shalay ka dhacay magaalada haraare hogaamiyeyaasha wadamadaasi ayaa walaac ka muujiyey xaaladda gobolka cabo delgado oo ku yaala dalka mosambique oo ay kooxo xagjiriinihi qalalaaso ka wadaan laga soo bilaabo sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobankii warbaahinta ayaa sheegtay in muddooyinkii ugu dambeeyey dad gaadhaya kun qof ay guryahoodii ka barakaceen goobaha ay maleeshiyaadkaasi ku dhuumalaysanayaan ee dalka mosambique
dhulgariir cabirkiisa lagu sheegay lix dhibic laba magnituud ayaa ku dhuftay badda mediteranean-ka xilligii hore ee khamiista maanta sida ay sheegtay hay-adda yurub u qaabilsan la socodka dhulgariirada ee loo soo gaabiyo e m s c meesha ugu daran ee uu ku dhuftay dhulgariirka ayay xaruntu ku sheegtay in ay kilomitr dhinaca koonfur galbeed ka xigta gobolka mitoni ee dalka griiga ilaayo hadda ma jiro faahfaahin dheeraad ah oo intaasi ka baxsan oo lasoo wariyey
wanaagsan ramadaan kariim dhegaystayaal halkaasi aad nagala socotaan waa v o a washington qaar ka mida dhallinyarada magaalada laascaanood ayaa sameeyey barnaamij ay iskugu geynayaan awood dhaqaale si ay shaqooyin ugu abuuraan dhallinyarada kale ee aan shaqada haysan warbixintan waxaa magaalada laascaanood nooga soo diray wariyahayaga cabdikariin cabdilaahi olol qaar ka mida dhallinyarada magaalada laascaanood ayaa bilaabay inay isku tagyo ganacsi yaryar ay samaystaan dhallinyaradan ayaa isla dhallinyaro kale ku maalgeliya shaqo abuurka ay sameeyaan waxayna sameeyaan goobo ganacsi oo ku yaala magaalada gudaheeda oo noloshooda ay ku maareeyaan waxaana arrinkaasi nooga warramay mid ka mida dhallinyarada iskutagga samaystay si ay fikradooda u noqoto mid waxgal ah oo ay iyaguna fursado shaqo ay ka helaan dhallinyaradan ay ku maalgeliyaan ugureyn cabdirashiid xuseen yuusuf ayaa barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga v o a uga warramay ka mid ahay dhallinyarta gobolka sool xaqiiqatanna markaanu aragnay faa'iidooyin badan ama runtii gaabo badan aan dhaho oo bulshadii khaasatan dhallinyartii ku habsaday soomaaliyeed meel ay joogtaanba khaasatan gobolka sool waxaanu markaa isku taxallujinay annagoo dhallinyaro ah inaanu samayno maalgelin tusaale inaanu sameyna ganacsiyaal deegaankii iyo dadkiiba ay u baahan yihiin bulshadii iyo dhallinyartiina ay ka faaidaysanayaan runtii waxaa ka faaidaysta dhalinyaro fara badan oo markii hore bilaa camal ahayd oo kuwa ama jaamacadaha kasoo qalinjabiyeen ama ha ahaadeen kuwii runtii gudaha dalka iyaguna sidoo kale joogay bilaa camalka ahaan lahaa guud ahaan dhalinyartuna waxaan aaminsannahay ooaan anagu doorkayga ugu weyn uu yahay in dhalinyartu bal marka koowaad ay kaga maarmaan fikirkii tahriibka iyo fikirkii ay runtii fadhi kudirrada iyo maqaxya iska fadhisan lahaayeen sidaa daraaddeed baa nagu kaliftay inaanu samayno
cabdirashiid waxaad ku midowdeen ganacsi idinkaoo badan oo dhallinyaro ah si dhallinyarada kalena uga faa'iidaystaan bal ujeeddada aad ka leedihiin oo kale bal nooga waran iyo taladan qaabka idinku dhalata
runtii waa su-aal aada u muhiima ujeedadani marka hore waxay ka timid annagoo dhalinyaro badan oo aqoon-yahano iyo dhalinyarta gobolka isugu jirta inaanu marka hore darisnay oo eegnay waxyaalaha gobolka looga baahan yahay tusaale gaabka ka jira gobolkii kadibna aanu markii aanu fikradii keennay aanu baadhnay haddana mar labaad waxyaalaha runtii shaqa abuurna laga heli karo annaguna aanu ka samayn karno bal dhaqaal ahaan markaanu dhalinyaraha nahay runtii dhalinyaro tiro kooban ayaanu hadda nahay oo aada kooban laakiin insha allahu tacala waxaan rajaynaynaa inaanu meelo badan sii furi doono annaga oo runtii kaashanana maskaxdayda iyo khibradayada dhalinyarta laftirkeeda bulshadii way isku jirtaayoo waxaa laga yaba dhalinyarta midna dhaqaale inuu hayo midna fikradii uu hayo sidaa daraaddeed inaanu isku midayno fikraddii iyo dhaqaalihii ayaanu aada xooga u saaraa annagoo boyntigay ugu weyn uu yahay sidii bulshaduna ay shaqaabuur uga heli lahayd sidoo kale cabdimajid cabdilaahi faarax waxa uu ka mid yahay dhalinyarada shaqa abuurka ka heshay anooda ee dhallinyaradan ay soo kordhiyeen jid ayaa sharaxaya qaabka uu shaqadani uga shaqeeyo iyo waxyaabaha ay uga dhigan tahay waxaan mahad gaaraa iskale dhallinyaradan shaqa abuurka samaysay goobaha ganacsiga oo run ahaantii annagana jaaniskaa nooga faa'iidaysay oo na siisay shaqooyinka run ahaantii dee halkan waanu ka shaqaynaa annagoo dhalinyaro fara badan ah waxaanu ahayn dhalinyaradii jaamacadaha dhiganaysay ee waxbarashada ku jirtay sidaa awgeed dhalinyaradan shaqa abuurka samaysay waxayna siisay boosas aanu ka shaqayno run ahaantii aanu aqoonna aanu u leenahay dhalinyaradan waxa ay dadka ku xiranayeen keliya aqoon iyo qofkan inuu garanayo waxaan dhalinyaradii jaamacadaha ku jirtay aqoonta uga soo baxday ayay keeneen boosashanadoodii run ahaantii kulligeygona aanu kaga wada shaqaynaynaa wayna ku mahadsan yihiin kulligood dhalinyaradana waxaan ku bogaadinayaa aan hadda baagamuddada suuqa ku wada maraysa in ay sidaasoo kale ay shaqooyinka ka faa'iidaystaan oo ay soo galaan magaaladu waa wada shaqo dhalinyaradeenii dee waad arag boosaskan oo kalea wada bannaan oo shaqooyinku aad bay u bannaan yihiin marka jaaniska ay ka faa'idaysteen baan leeyahay kulligood balcabdi majiid fursaddan waxyaabaha adiga kaga dhiganta oo kale baliga war wallaahi fursaddan waa fursad aada igu qaaliya run ahaantii anigu jaamacaddaan hadda dhigtaa taymkayga jaamacadda aan dhigta mooyaane taym kalena halkan aan ka shaqeeyaa sidaa awgeed waxaan isku kafayn karaa jaamacaddaydii iyo waxbarashadeydii iyo shaqadaydii marka waa jaanis aad aniga xaggayga u qaaliya marka dhallinyaradu ay goobo noocan oo kala furaan oo dhallinyaraduna ay ka faa'iidaystaan isla dhallinyarada laftigeeda ay shaqa abuur u sameeyaan oo kale ka war sidaa awgeed dhallinyaradeenii maadaama aan waxbarashooyinkoodii yacni qayb waalidkoodii uusan kafayn karaynin qaybna aysan jirin dee ay dowlad wax ka bixisaa aysan jiraynin in ardaygu uu jaaniska ka faa'iidaysto oo isagii oo jaamacad ku jira oo haddana shaqaynaya inuu isku dhinacwadi karo waxbarashadiisii iyo shaqadiisii marka waa jaanis aada u qaaliya boqolka boqol sidoo kale cabdiqani axmed xayiir waxa uu ka mid yahay dhallinyarada magaalada laascanood cabdiqani ayaa ka hadlaya muhiimadda ay leedahay shaqa abuurkan loo sameeyey dhallinyarada waxay keenaysaa fursado badan oo dhallinyarta gobolka u dhalatay ay shaqa abuur fara badan ka heli karto waayo sababtoo ah annagu waxaanu nahay arday heer jaamacadeed heer iskuul maraya micnihiina heerka jaamacadda iyada fiigiisa waxaan kala soo baxnaa shaqada yada waayo shaqa abuur fara badan baan magaaladii hadda kasoo baxay dhalinyartii maxaytoole horey u joogtay iyo kuwa dibadda ku maqanba waxaan leeyahay gobolkiina alamaal gashto alaga shaqaysto shaqooyin aada iyo aada u bannaan baa jira maadaama oo awal hore dee bilaa camal ahayn oo aan iska saxan jirnay iska soo toosi jirnay hadda dee waxaan nahay dad dhallinyaro ah oo meel u shaqa tegaya meelna maxaytoole meel ay u shaqotagaanna haystaa tallaabadan ay dhallinyaradani maalgelinta ku sameeyeen ayaa waxay tahay mid ay ka faa'iidaystaan kuwo fara badan oo iyagu aan fursad u helin ay shaqooyin ka helaan magaalada laascanoda gudaheeda inkastoo ay jiraan dhallinyaro fara badan oo weli ka cabanaya shaqala-aan haddana fursadani waxay tahay inay dhallinyaradu isu geeyaan radaha ay leeyihiin oo ay maalgelin isugu tagaan ayaa waxay tahay mid ay fursad u noqonayso dhallinyaro kale cabdikariin nolol v o a magaalada laascanood haatanna ku soo dhowaada dhinaca khasiidooyinka haddii aynu aadno waxaan idiin soo qabanaynaa khasiidadan
ولو
halkaa aynu kaga gudubna qasiidadaasi dhallinyarada ku ganacsata suuqyada boosaaso ayaa sheegay in cudurka coronavirus uu saameyn dhaqaale ku yeeshay maadaama ay sanadka yaraadeen dadkii suuqa kasoo iibsan lahaa dharka iyo kabaha ciidda wariyaha v o a boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixinta noo soo diray dhalinyaro badan ayaa xilliyada ay soo dhowdahay munaasabadda ciidulfidriga dhaqaalo badan ka sameeya suuqyada magaalada kuwaasoo ku shaqaysta tulista dharka waxayna v o i sheegeen in habeen iyo maalin ay shaqeeyaan si dadka u keensada dharka ay ugu tolaan ciidan oo ah ciidulfidriga ayaa ka duwan ciidihii hore maadaama magaalada boosaaso dadweyne tiro badan ay ka xagaabaxeen halka weli uu jiro cabsida xanuunka korona oo ay yar yihiin dadka suuqyada ka adeeganaya marka loo fiiriyo xilliyadii hore liibaan xasan axmed oo ka mid ah dhallinyarada ku shaqaysta dawaarka dharka lagu tolo ayaa ii sheegay in xilligan uu ka duwan yahay xilliyadii hore ay dharka toli jireen maadaama ay shaqeeyaan habeen iyo maalin asalaamu calaykum magacii waa liibaan xasan axmed waxaan salaamayaa ummadda muslimiinta meel walbay joogaan xilli ciid ciidna waa lagu jiraa oo diyaargarow ah marka dharkii ciidda hadda diyaarinaynaa wallaahi farqii xoogaa aad u weyn baa u dhexeeya waayo maalmaha ciidda shaqada aad bay u badan tahay marka wallaahi subaxdii ilaa xiliyada dharka uu nagu badan yahayna habeenkiina waa shaqaynaa maalintiina waa shaqaynaa xoogaa ciiddii hore iyo tan xoogaa farqi aad u weyn u dhexeeya ciiddan waxaa moodaa xoogaa ciiddii hore inay dhaanto sababtaa ciiddan waxyaalo badan baa kusoo kordhay sida cudurro aad u badan xanuunkii koronaha haa wax badanay kula duween marka waxaan dheenahay wallaahi farinteeda waxaa waaye ummadda muslimiinta meel walba joogaan nabad ku ciida baan leeyahay qaar ka mid ah dhallinyarada ku sugnaa suuqa oo munaasabadda ciidda u diyaargaroobayay ayaa docdood u sheegay inay jiraan qiimaha dharka iyo kabaha oo qaali ah maadaama ay weli qaarar badan oo dharka iyo kabaha ay ku xaniban yihiin wadamada dariska waa kuwana qaar ka mid ah dhallinyaradan oo v o a la hadlay asalaamu calaykum magacayga waxaa weeye hindi waaye waxaan imaaday suuqa ee boosaaso oan soo adeegtay waxaan dhihi karaa alxamdulilah waxaa lagu jiraa dee tobankii dambe xilligii la adeeganayay marka waxaan dhihi karnaa dee suuqa aad u mashquulu badan yahay aada inkastoo sanadka dee koroonuhu uu saameeyan dhar qurux badan la keenin baan dhihi karaa haddana dee waan ku qanacsannahay wixii naloo keenay waan adeeganayna alxamdulillah haddaan nabad iyo caafimaad aan ku soo soonnay haddana aan rajaynayna ciid aan gaarno marka aan aaday noo qanciyaan dhihi karnaa suuquna waad aragtaan saasuu mashquul badan yahay dhar aad noo qanciyana waa yaalaan baan dhihi karnaa maadaama wallaahi ciidan ciidi hore aaday u kala duwan yihiin yuusufoo sababtoo ah waxay u kala duwan yihiin kuu sheegaya korona jira maa dhihi karnaa maantan oo aada maxay hataane loo xakameeyo waxaan ku jirta wax kasta oo dee ciidii hore maanta yaale ama imaanaya laakiin haddana alxamdulilah aan dhihi karnaa saa isdhehaynay nooma saameyn haddana oo alxamdulilah hore looga sii taxadiraan dhihi karaa oo maanta ganacsatadan aad ay noogu soo adeegeen khayraalahaasiy marka waxaan dhihi karnaa waxna qanciyo waan hellay waan dhihi karnaa xasano wallaahi aadoo weyn hadda waxaan dhihi karnaa inkasta dharku aad qiimihiisii aan aad u kululayn oo wax laga caban karo aan ool meesho haddana waxaas dhihi karnaa dhinaca kabaha aaday yuqaali u yihiin haddana dee koley waa ciido oo la adeeganaya magacaygu waa cabdibaar axmed maxamed waxaan deganahay magaalada boosaaso haddii aan ka hadlo saamaynta uu cudurkan baahsan ee koronafayraska dhammaan wixii alaab ahaa uu ka iman jiray jayna haba ugu badnaadeen dharka iyo alaabaadka heerkaayo sharaxaadaha iyo waxyaabaha maxaa ku yihahda guryaha lagu qurxstayo marka waxaan is oran karaa saamayn weyn buu wuxuu ku yeeshay dhaqaalaha caalamka iyo dhaqaalaha boosaa meel walbaba xataa annaga waana saameeyey oo waxaad dareemi kadhaa dharkii suuqi waa ka yaraadeen maxaa ku yidhahday maciishadii waa kacday darkii waa kaceen tusaalahaan hadda shey kanoo kaleeto intuusan cudurka koronafayraska ka hor uusan iman qiimihiisa caadiga waxaa lasiis lix doolar adeer kor buu kacay oo sagaal doolar buu marayaa marka waxaa ka dareemi kadhaa qiimo in wax walba maxaa ku yidhahdaa maciishadii sheygii dharkii kulliba inay qaaliyoobeen baa dareemaysaa ka hor maxaa ku yidhahdaa intuusan cudurkan coronavirus uu saameyn dhaqaalaha ama iibsiga dadku si fiican buu wax iibsan jireen oo maxaa ku yidhahdaa qofku waa labsan jiray waxna waa gadan jiray marka intii alaabtu kacday nin walba lacagtiisa wuxuu siiray deeg waxaa laga yaabaa in maxaa ku yidhahdaa maciishada iyo cuntada iyo waxa ay saamayso marka nin walba lacagtiisa gadaal buu dhigtay si kastaba ha ahaatee munaasabadda ciidda ayaa waxaa naga xiga maalmo kooban waxaa jira dhallinyaro badan oo siyaabo kala duwan suuqa uga adeeganaya inkastoo sanadkii hore uu ka duwan yahay sanadkan yuusuf maxamuud v o e bosaaso haatana wararkii ciyaaraha ugu dambeeyey waxaa inoo haya jamaal axmed cusmaan
xiriirka kubadda cagta ee dalka talyaaniga ee f i g c loo soo gaabiyo ayaa shaaca ka qaaday in labaatanka agost ay noqon doonto marka kama dambaysta ahi ee la ciyaarayo kulanka ugu dambeeya ee seeri ada dalka talyaaniga xilli ciyaareedkan waxaana ay sheegeen xiriirkaasi in sidoo kale xilli ciyaareedka soo socda uu bilaami doono kowda sebtembar xilli ciyaareedkan ayaa la joojiyey kadib markii bishii maaj cudurka coronavirus uu duniyada si weyn u saameeyey dalka talyaaniga uu ka mid noqday dalalka ugu horeeya ee cudurkaasi kiisaska ugu badan laga helay sidaas daraaddeedna si looga baaqsado in dad hor leh cudurkaasi uu ku dhaco la joojiyey in dadweynaha ay isugu yimaadaan oo ciyaarihiin ay ka midka tahay waxaa ka harsan labiiyo toban wareeg oo kulamo horyaalka zeriyada dalka talyaaniga ee ka tirsan yuventus ayaa isku dayeysaa in ay ku guulaysato markeedii sagaalaad ee isku xigta horyaalka zeriyada dalka talyaaniga iyadoo hadda hal dhibic ku hogaaminaysa horyaalka gulwadaha naadiga bayan munich manuel noyer ayaa waxa uu kordhiyey qandaraaska uu kula joogay naadiga bundusliigaha ka dhisan ilaa iyo juun sanadka nowa ayaa kula guulaystay naadiga dalka jarmalka ee bayan munich ilaa iyo toddoba koob oo koobka german titleska shan koob oo kamid a koobka laga ciyaaro dalkaasi jarmalka iyo hal kun oo champions league ka tirsan tan iyo markii naadiga shalku kaga soo biiray naadiga bayan munich sanadkii tababaraha kooxda kubadda cagta ee liverpool jorgen club ayaa ka hadlay dib ugu soo laabashada ciyaaraha iyadoo kooxda horyaalka hogaaminaysa ee premier league dalka ingiriiska oo iyagoo koox yar ahi waxa ay tababar ku yeesheen gegada melwood arbacadii waxaana uu sheegay tababara jorgen club in uu dareemayo si la mid ah buu yiri maalintii ugu horreysay ee ardayga iskuulka uu tago sida uu dareemo naadiga horyaalka dalka ingiriiska hogaaminaysa ee doonaysa inay ku guulaysato horyaalka muddo dhowr sano ah kadib waxaana horyaalka la filaya in dib loo bilaabo bisha juun ee soo socota waro goosgoosa dhegaystayaal haddaan idin dulmarno wargeeska meror ayaa qoray in ciyaaryahanka naadiga manchester city leroy sen ay naadiga bayan munich ee dalka jarmalka u diyaarisay lambarka tobanaad haddii afar labaatan jirkaasi uu kusoo biiro naadiga bayan munich naadiga chelsea waxay isku dayeysaa in ay iska dirto ciyaaryahanka victor moses iyadoo intermilanna ay diiday inay bixiso lacag gaaraysa toban dhibic toddobaatan iyo shan milyan oo pound oo sagaal labaatan jirka nigeriankaahi ay ku doonayso naadiga kubadda cagta ee chelsea wargeeska sun ayaa warbixintaasi qoray naadiga manchester united waxaay doonaysaa soddon jirka weerarka uga ciyaara naadigaasi odian igalo inuu naadigaasi sii joogo qabamahaan kale uu kusii jooga naadiga manchester united kadib markii uu kasoo tegay naadiga shanghai shanhua ee dalka shiinaha naadiyada arsenal iyo atletico madrid ayaa qorsheynaya inay kala badashaan ciyaaryahanada weerarka uga kala ciyaara naadiyadaasi alexander lagazet oo spain aadi doona iyadoo ciyaaryahanka ay isku wadanka yihiin ee thomas lamer oo afar labaatan jir ana uu naadiga arsenal imaanayo wargeyska a s ee dalka spain ayaa warbixintaasi qoray siddeed labaatan jirka naadiga b s g iyo xulka dalka brazil neymar ayaan xilli ciyaareedkan xagaaga ku biiri doona naadiga barcelona sabab la xiriira saameynta dhaqaale ee coronavirus uu ku yeeshay kubadda cagta adduunka sidaasina waxaa sheegay wakiilka ciyaaryahankaasi oo la hadlay wargeyska star xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaas ayna joogto
mahadsanid jamaal oo nala socodsiinayay ciyaaraha halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa v o e washington haatana kusoo dhowaada qasiido nebi ammaanah ku salliya rasuulka iyo codkii allaha u naxariistee xaliimo khaliif cumar magool
kuwa raranka naartiyo laga reebay jahanabo ayaa rays qasiidadaasi halkaas idin kaga gudubno idaacaddeenii dhallinyarada maanta oo ay si wada jira idila socodsiinayeen jamaal axmed cismaan iyo saare cidlo nuur waa nageynta tan iyo afarta galabnimo dhammaantii isku duuban waxaan kaga tegaynaa nabadgelyo